دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar madaafiica ku garaacday baro askarta jubbaland ay kaga sugan yihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisamayaal ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyey khasaaraha weerarkii macuusileeda lagu xasuuqay iyo howlgallo si gaara dhowaan uga bilaaban doona magaalada muqdisho idaacadda al andalus ayaa xalab baahiysayay dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey camaliyaadkii nafurnimo ee ka dhacay deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose qaar ka mida bulshada ku dhaqan gobolka gaarisa ayaa ciidamada dowladda kenya ku eedeeyey inay jirdil iyo dhacba u geysteen beesha geelad leh ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagtay mujaahidiinta oo ay ku qabsatay degmada saakow ee walaayada jubbooyinka mas-uuliyiin eeraaniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta dalkaas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay baro askarta jubbaland ay kaga sugan yihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose goobaha madaafiicda lagu garaacay waxaa ka mid a dabaqa degmada afmadow halkaas oo ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland sidoo kale goobaha madaafiicda lagu garaacay waxaa ka mid a saldhigga degmada afmadow halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland dhanka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisimayaal askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xerada ciidamada shisheeye ee ugandha kaga sugan yihiin degmada qoryooley iyo sidoo kale saldhigga degmada qoryooley oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahiyey khasaaraha weeraradii macawisleeda lagu xasuuqay iyo sidoo kale howlgallo si gaara dhowaan uga bilaaban doona magaalada muqdisho maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis ow muscab oo qabtay shir jaraa-id ayaa kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin ay ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ugu horeyn wuxuu shirkiisa jaraa-id ku faahfaahiyey weerarkii degmada cabdilcasiis ee lagu beegsaday dhaawacyada macawisleyda ka dagaalamaysay bariga hiiraan wuxuu sheegay inay muddo xog buuxda ka hayeen guriga cidda kiraysatay iyo dhaawacyada ugu dambaynna ay weerareen khasaaraha dhimasho ee weerarka ayaa kordhay waxaana uu gaaray toddobaatan iyo sagaal macawisley ah oo saraakiil iyo askar ay ku jiraan sida uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab khasaaraha murtadiinta gaaray kuwii macawisleyda dhaawaca ah meesha lagu dhibibtiray iyo kuwii ilaalada ka ahaa iyo kuwii u soo gurmaday saddexda qaybood markii laysku daro murtadiinta dhimashadooda inta aan xaqiijinayn waa toddobaatan iyo sagaal murtad allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nimanka halkaa lagu dhaawac tiray oo macawisleyda ah waxaa ka mid ahaa horjoogayaal mujrimiin ah oo dagaalka diinla dirirka ah oo shareecada islaamka looga soo horjeedo hormuud uu ahaa kuwaasoo doonahayey hadda dhaawaca markay ka kacaan inay dib ugu noqdaan ashaada la dirirnimadii iyo diinla dirirnimadii iyo dagaalkii ay mujaahidiinta kula jireen ay dib u bilaabaan rabay allah subxaana wa tacaalaaba marka meliggii ay uga soo carayreen hiiraan uga daba keenay magaalada muqdisho halkaasna ku soo afjaray noloshoodii xumayd intaasi kadib waxa uu shirkiisa jaraa-id ku faahfaahiyey go'aano cusub oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka qaadatay dhibaatooyin xaddaaf ah oo ay ka soo cawdeen bulshada ku dhaqan muqdisho kuwaas oo ay ka mid yihiin xarumaha faaxishada lagu sameeyo ciyaal weerada tuugada dadka dhaca iyo dadka daroogada soo geliya caasimadda abuu muscab waxa uu xusay oo u adkeeyey in arrimahan oo dhan ay baaritaanno ku soo sameeyeen islamarkaana ay xog buuxda ka heleen isagoo ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala muqdisho u sheegay inay tallaabo ka qaadaan dhinacyadaasi afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiinta mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog uruurin ka sameeyaan degmooyinka magaalada muqdisho baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada kuwa ka ganacsada kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mida fasaadiyey oo dhibaato u geystay waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo huteelada dacaarada u karaysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday cidda abaabusho waa la ogaaday horjoogayaashoodana waa la ogaaday ciidanka mujaahidiinta ee muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh afhayeenka ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa uu baaq toobadkeen ah u diray qolyaha dhibaatooyinka ka wada muqdisho isagoo sidoo kale fariintan u soo jeediyey waalidiinta carruurta cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa waxaan leennahay kow waa kaa warhaynaa laba waa kugu soo soconnaa waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta waalidiinta waxaan leennahay ka warqaba oo u kuurgala waxaa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin wiilal iyo gabdhaba maxay u taagan yihiin mujaahidiinta al-shabaab oo ku qasbaysa inay tallaabooyinkan qaadaan waa kan abuu muscab mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta nafta maalka caqliga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cid allaale iyo ciddii intaas duullaan ku ahna jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa inshaa allahu tacaalaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan ka jawaabtay dhibaatooyin ka soo yeeray bulshada muqdisho taasoo ay wax ka qaban weyday dowladda federaalka mararka qaarna iyada qudheeda ay ku lug lahayd idaacadda al andalus ayaa xalay baahisay dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey camaliyaadkii nafornimo ee ka dhacay deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya istishaadigii labaad ee wax ka fuliyey qaraxyadii lala beegsaday xariir ciidamada dowladda federaalka ah oo ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee duulaadka degmada afgooye halkaasoo kadib ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ay gudaha u daateen ay ku lahaayeen qaar badan oo ka mid ahaa dowladda federaalka ayaa waxa uu ka tegey dardaaran muhiim ah yunis maxamed muuse oo jabhadaha gudahooda looga yiqiin xamse askari istishaadiyintuna ay u yiqiineen saabir waxa uu dadka muslimiinta ah xasuusiyey waajibnimada jihaadka waxa uu sheegay in loo baahan yahay fadhiga laga kaco islamarkaasina la iska dhacsho shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo weliba dhinacyada ku safka ah muslimiinta waxaan leeyahay jihaadkan fardulceen waay farta kifaaye maa insha allahu tacaala muslimiinta dhulkooda hal taaka hadday kasoo galaan cadowga nin walba muslima jihaadkan waajib buu ka yahay hadda cadowgeyn meesha naga haysta meel yar ma ah anaga waa hal yara koobana haysanaa dad badanaa jihaadka filan qalbi adeegaas muxuu yahay dhibaatada muslimiinta lagu haaya maxaa loo fiirsanayaa من قاتل في سبيل الله فوق النار وجب له الجنة هل ساع هل ساع انت هل قيل اي كي اي كقدلته انت انك دقالم جنا واجبت رسول عليه السلام حديث كاسقنا يونس ايا سيغوني او waxa uu la hadlay dadka ku sugan meelaha ay heesaan shisheeyaha iyo maamulada la shaqaynaya waxaan ugu baaqay in ay cadowga ka fogaadaan sibuu yiri aniga waxyeello u soo gaarin marka mujaahidiintu weerarayaan meel walba uu joogo dadka jooga waxaan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala muslimiina ilaaha laga cabsado cadowga gaararkiisa laga fogaado insha allahu tacaala mar walba waxaa taagan walaal mujaahid oo idinka dhibaatada laguhaay inuu idinka dulqaado jecel naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacankiisa inuu idinku bixiyo idinkan markaasaa oo cadowgii hosta kaga jirtaan anaga horta ulajeedadeena ma aha inaan shacab lahayn muslimka maxaan ka laaynayna muslimka inaan badbaadan oo cadowgaas oo dulnimada uu ku wado oo dhibaatada uu ku wado inaan ka badbaadan aan rajaynayna insha allahu tacala ilaahayna u kaashaynaa waa ujeedaan mar walba waa maqashaan nin bajaadlaa la dilay waxaa loo dilay laba doolar ama hal doolar ama kasii yar baa loo dilay maxaa dhibaatadaas keenaya waayo haddee cadowgaas snooxa idin geliyaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ilaahay u kaashano aan saas aan idinka kaafi inaan rajaynayna insha allahu tacaala yunis ayaa shahaadadiisa allah ka aqbalay waxa uu la dardaarmay ragga mujaahidiinta ee qoryaha sida ee la dagaalamaya shisheeyaha iyo inta ku safka ah wuxuu sheegay inay la gudboon tahay in ay samarka sii laban laabaan mujaahidiinta ayakan waxaan leeyahay ilaahay dartii u safar dadaal waa wadaan insha allahu tacaala cadowga meel walbuu jooga kuna feynaysaan ilaahay ha idinla garab galo iyo gaadiid iyo hubi waxa wataan horta insha allahu tacaala guul laguma gaaray ilaahay taqwadiisa waxaa ku dagaalamaysaa haata taqwada ilaahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idinla garabgal ilaahay wuxuu yiri sabra cadow la sabartan yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacalakum tuflixuun insha allahu tacaala ikhwa ilaahay dartii u sabra ilaahay dartii u dadaalo ilaahay dartii u dagaalama insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa hadal hadda ka hor ilaahay ka aqbale amiirkeena sheekh abuzubeer oo mujaahidiintu ugu dardaarmay inay cadowga ay la dagaalamaan weerarada ay joogteeyaan duulaanka ay durandooriyaan cadow meel walba ay ku naafeeyaan marana ay ku beegsadaan qaraxyada ay ku naafeeyaan istaahiinta ay ku argagixiyaan qaraxyadii ka dhacay sabiid ee lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo weliba weerarkii ku xigay ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa galabtay nolosha askar badan oo ka mid ahaa dowladda federaalka ah qaar ka mid a bulshada ku dhaqan gobolka gaaris ah ayaa ciidamada dowladda kenya ku eedeeyey inay jirdil iyo dhacba u geysteen faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi waxaa weli halkeeda kasii socda tacadiyada ciidamada kenya u geysanayaan dadka soomaaliyeed ee degan dhulka loo yaqaano n f d iyo ay kenya gumaystaan saacadii lasoo dhaafay ciidamo kenyaati ah ayaa qabtay gaadhi ay saarnaayeen dad shacab ah oo rakaab iyo raashin u siday miiga fog dadkii soomaaliyeed ee gaadhiga saarnaayay ciidamada kenya la degeen waxayna kula kaceen jirdil xooggan iyagoona ka daadiya hantidii gaadhiga u saarneyd dadkii dhibaatada loo geystay iyo ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada kenya ula dhaqmeen qaab ay cadowtuyo saldheer ku dheehan tahay darawalkii gaadhiga ayaa ka sheekeeyey qaabka dhibaatada loogu geystay ani magacayga waxaa la dhahaa isaaq xaraad xuseen waxaan xalay habeen xalay waxaan barye buulada dhiciso la dhaho salaaddii baan kala lahay gaari baan watay darawal baan ahaa brobox oo waxaan watay caana aan kusoo qaadanay meel oo ceel ahoo baldoos maskita ay dhahaan markaan joogo oo caanihii aan qaadanayo gabdhihii caanaha aan ka qaadanaya meesha ay fadhiyaan yaa ciidan dowlad leedaho qoryo igu qabto igu fooraariyey gaarigi haddaan joojiye ka soo degaana dhehe waan ka degaane albaabahoo dhan ballaqaa lii dhehe boonetka fur baa lii dhehe waan fure ul baan ugula bilaabay seexdana leh seexda seexda seexda waan seexane dadkii ila socdeen barkood reer baadiyey ahaayeenay haatee seexday kasii waayeen ilaa haraanti iyo ul baa nugula seexiyey afgambo waa noola seexiyey bahalkan jeedalka oo masaayda ay gooso baa noola baxe si nogula wade nogula wade nogula wade laba saac iyo baray ahayd markii nala qabsaday ilaa afar saac iyo bar intaasaa nala tumay wax nala weydiiye maleh wax nala warsade maleh ul unbaa nogala baxo markaan dhimanne oo gacantooda ay nooga dhargeen sidoo kale nin ka mid ahaa dadkii ay ciidamada kenya jir dileen ayaa sheegay in baangad ama maqar ay la dhaceen ilaa jirkiisa ka dhigay waxaana korkooda dadkaas ka muuqday jig xoogan oo ma jirin meel aysan jirkooda dhiig ka daadanaynin labarkan ilaa waxan baangadii gacanta ha dhiiggii ka baxay waakan dhookaa dhiiga dhiigga waa gacantu ka baxe maxaan ugula qaraacay mar jeel bahal ambiir ah marna baangad mar ul mar ulih aawadini haraanti waakan meeshan arta iyo meeshan wax waa haraanti oo kawii buudki dumar way socdeen alaabta qaada rabeen meesha la jijiifiye in wax la gaarsiiyey ani had madaxu kor maqaay madax kor u qaado intaa yaa yaa ligu reebayay buudki waalidiintii dhalay dhallinyaradaas ay jirdilka u geysteen ciidamada kenya ayaa sheegay in dhacdooyinka noocaan la mid ah ay mar weliba ku soo noqnoqdaan deegaanada ay ka degan yihiin gobolka gaarisa dowladda kenya hana badbaadiso hana badbaadiso ku ay qaado indhaha ay u xirto iyo ku caloosha ay ka soo rido boodka ay ku dhaafto toban biil baa had meeja taalla meedkoodana cabad nina soo qaadin waraaba inuu ka dhargi in kale waxba laga ogeyn ilmihii inay carareen eryax la jireen inay fiigeen oo cidda ay tageen nin wax ka sheegi karoo ma jirto beer ololkaasaa nahaya annaga haddaan dhaho dadkii faafi caruurtaanadii meelaan ku dhaqanaan la'nahay caruurta saake intay ilbaheed qaraar u bursan waasay abaarta haso sanduuq boosho ee deen ku qaadatay maajii tagtayba intii laga soo dejiyey booshadii laga dadaadiyey wiilkii caloosh laga soo riday yaa naagtiisi oo booshadka gadanaysa dhulka afka ku haso yuu ka soo dhaqaaqe dowladda kenya ayaa cadaawo soo jireen ah u qabta bulshada soomaaliyeed oo ay dhul ballaaran ka haysato waxayna mar weliba tacadiyo xooggan kula kacdaa dadka soomaaliyeed ee degan dhulka loo yaqaano n f d mana jiraan ciid ay kaga dacwoon karaanna waan allaah ka ahayn beesha geelad leh ayaa bayaan ka soo saartay kulan ay ku garab istaagtay mujaahidiinta oo ka dhacay degmada saakow ee walayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ku saabsanayd shir ay yeesheen beesha geeladli islamarkaana bayaan ka soo saartay bayaankaas oo ku saabsanaa in ay si buuxda u garab istaagayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo ay beesha ku qabsatay degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kulankan oo lagu garab istaagayay difaaca diinta islaamka ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimada soomaaliyeed salaadiin nabadoono iyo cuqaasha beesha kulankan oo ay kasoo qaybgaleen marti sharafta kala duwan ayaa waxaa lagu gorfeeyey xaalada uu wadanka marayo iyo duurka beesha geeladle lafaguur badan kadib waxay beesha kulanka kasoo saartay bayaan ay ku cadeynayso mowqifkeeda waxayna bayaanka ku ballanqaaday inay si degdeg ah sufuufta dagaalka ugu soo biirinayso boqol dagaalyahaan si ay ugu qayb qaataan difaaca shareecada islaamka ugu horeyn bayaanka ayaa halkaa laga aqriyey ujeeddada bayaanka bayaankaas beesha reer geeladle ee deegaanka jubbooyinka yamilan ha ka gudbiyaan beelle waxay soo saartay qodobada soo socda kow in ay isku maamusho shareecada islaamka kana soo horjeysato shirkiga iyo daaquudka ay soo wadaan gaalada iyo gaalaraacyada labo beeshu waxay u taagan tahay in ay naf iyo maalba ku difaacdo kitaabka allah saddex in ay ka beri yihiin gaalada iyo kuwa la jira afar dadka reerka u nasab sheegta oo ku jira safka gaalada waxaannu ugu baaqaynaa in ay ka soo baxaan ayna soo buuxiyaan safka muslimiinta shan mar kasta beeshu waxay u hoggaansan tahay wixii awaamiir ah oo ka soo baxa walaayada islaamka lix beeshu waxay bogaadinaysaa bayaankii ka soo baxay shir weynihii shanaad ee culimmada rabbaaniyiinta soomaaliyeed toddobo sidoo kale beeshu waxay bogaadinaysaa guushii mujaahidiinta ay ka soo gaareen xamladdii murtad gurguurta iyo macawiislaydii ay soo wateen siddeed beeshu waxay caddaynaysaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay islaamka dhinaceeda looga imaanin kadib waxaa halkaa ka hadlay nabadan axmed rashiid insha allahu tacaala un oo wakhta oorbire taladan i ayatiinkan i diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladaha ka duuli dalka i diinta i dadkaba ha ka duuli insha allahu tacaala inay un ku tallanna imbilanfadheeni bayaanka hanoo bahi maybu aha insha allahu tacaala inay un gaalada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku difaaca noo dhigda dhiiggan darna insha allahu tacaala godobyada un hanoo bahi may ku mid ah inay un mujaahidiinta garab sugno haddii gaalo isiinba ogdiina hanii duuli ununa may hiigsadahayne kiigana shahiida inay ilaahay subxaanahu wa tacaala jinnadiis galo yaana naaraan ku hor jarta unayeeda ishayna insha allahu tacaala may adaayaane inay mujaahidiinta unu garab surugno diinta difaasha unu garab surugno gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay ugaaska beesha geeladle ugaas cabdishugri maymielimahad nkanagaane wilaayada islaamka alxamdulilah ilaaha ka mahadsan heer gobol iyo heer xaraka iyo heer degmo intaba oo maxayadin labaatan iyo afar saac inay kitaabka ilaahay kornagalo oo ummadda islaamka nolol wanaagsan ka noolaato ilaaha ka mahadsan may kale meelin mahadanka nagaane mujaahidiinta oo labaatan iyo afar saac gaalada horteegan haddii iri hayto haddii dhahan hayto haddii kala ka sabran ilaaha ka mahadsan mahad lisaan kooba korna yaa ka mahadsan yihin mujaahidiinta dalka iyo diinta iyo dadka lahanduuli difaacisho ka howlum maynka do-aayane ilaahay ka asawajalahay ilaahay inay isu ka sugo ilaahay inay ka xifdiyo ma ahan marka ugu horeysa oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay garab iyo gaashaan u noqdaan difaaca kitaabka allah iyo mujaahidiinta u dagaalamaysa waxaana isa soo taraya beelaha garab istaaga u muujinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mas-uuliyiin eeraaniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta dalkaas wararka ka imaanaya dalka iiraan ayaa sheegaya in koonfurta dalkaas ay ku burburtay diyaarad helikobter ah oo ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxa loogu yeero dhallinyarada iyo isboortiga sida ay tebisay warbaahinta dalka iiraan diyaaradda ayaa burburtay xilli ay doonaysay inay ku degto garoon lagu ciyaaro kubadda cagta kaas oo ku yaala magaalada baafad ee dhacda koonfurta dalka iiraan waxaana shilkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaar mas-uuliyiintii la socday diyaaradda burburtay wakaaladda wararka iiraan oo soo xiganaysa saraakiisha gurmudka ayaa xaqiijisay inuu halkaa ku dhintay la taliyihii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iiraan sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo toban ruux oo isugu jira mas-uuliyiin askar ilaalo u ah iyo duulayaashii diyaaradda dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirkii wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga kaas oo lagu magacaabo xaamed sajadi shabakadda wararka ee saham news ee ka howlgasha dalka iiraan ayaa ku warantay in xaaladda caafimaad ee wasiirku ay tahay mid halisa kaas oo dhaawiciisa loola cararay dhanka magaalada caasimadda ah ee tahraan si halkaa loogula tacaalo xaaladiisa caafimaad warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa